فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo wakhtigan oo kale habeen walba aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war-saxaafadeed ka soo saartay weerarkii lagu qaaday xerada xalane shisheeye caddaan iyo madow isugu jira oo maanta lagu laayay duqayn xooggan oo lagu qaaday hoyga shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ee xerada xalane muqdisho sidee bay arrinkani u arkaan waxgaradka banaadir afhayeenka odayaasha dhaqanka banaadir oo bogaadinaya dhacdadan ayaad caawa dhuwaxa ku dhegaysa doontaan wakiilka joogtada ah ee midowda afrika oo sheegay in caqabadda ugu weyn ee wajahaya duulaanka afrikaanta ee soomaaliya uu yahay dhaqaale la'aan barnaamijka dhuuxa wareysiyada intuu socdo sidoo kale qodobadaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah siyaasiga faarax macalin oo ka tirsan baarlamaanka dalka kenya oo tilmaamay in etoobiya ay kala tegayso xilligan waxa isku hayana ay yihiin reer galbeedka iyo damaca ah la wareegitaanka badda soomaaliya shan iyo labaatan haweenah oo ka qalinjibiyey machadka taajul waqaar farciisa degmada saakow munaasabad ballaaran oo lagu soo gunaanadaya machadkan warbixin aynu idinkaga diyaarinay ayaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan xubintii caafimaadka iyo warkii caalamka ayaad barnaamijka sidoo kale ku dhegaysa doontaan
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhowxa wareysiyada oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay war-saxaafadeed ka soo saartay weerar culus oo duqeyn loo adeegsaday oo maantay lagu qaaday xerada xalane ee magaalada muqdisho war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa inoo aqrinaya waryaheena salmaan axmed war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay weerar lagu beegsaday saldhigga xalane ciidamada mujaahidiintu waxay weerar madaafiica ku qaadeen saldhigga xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo xarun u ah isbahaysiga saliibiga ee duulaanka ku soo qaaday dalka muslimka ee soomaaliya madaafiicda ayaa allah fadligiis haleeshay bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala gudaha saldhigga xalane waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur inta aan xaqiijinay waxaa cadowga halkaas uga dhintay saraakiil saliibiyiin ah oo isugu jira caddaan iyo madow kuwaasoo xilal sare ka hayay hay-ado iyo ururada kufaarta ee isku soo bahaystay gumaysiga dadka soomaaliyeed iyo la dagaalanka shareecada allah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda bayaanka waxaa lagu yidhi taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu u mahad celinaya allah subxaanahu wa tacaala oo owliyadiisa waafajiyey howlgalkan barakaysan kadibna waxay bogaadinayaan geesiyadii fuliyey howlgalkan jihaadiga ee lagu beegsaday xarunta laga soo maleego hagardaamooyinka iyo shirqoolada ka dhankaa ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiintu waxay mar kale xusuusinayaan cadowga saliibiga ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan ciidanka towxiidka si walbo ay dhagaxaan iyo dhufayse isugu wareejiyaan ama isaga soo hormariyaan dabadhalifyo murtadiin ah oo ay xabadda mujaahidiinta iska xijiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah iyo inay dhammaan dholalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhankaa isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilfidooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين sida lagu helay xogo horedhac ah weerarkan duqaynta ah ee lagu beegsaday xerada xalane waxaa lagu dilay saddex ka mid a shaqaalaha xafiiska qaramada midoobay ee muqdisho iyo sidoo kale laba askari oo ka tirsan ciidanka yuganda ee qaybta ka ah duulaanka shisheeyaha ay ku soo qaadeen dalka muslimka ee soomaaliyeed halka lagu dhaawacay laba askari oo iyagana ka soo jeeda dalka yuganda horey ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weeraro kala duwan ula beegsadeen saldhigga xalane oo ah taliska ugu weyn ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya waxaana weeraradaasi isugu jireen kuwo toos ah oo camaliyaad istishaadiye naqmaasiye isugu jira iyo sidoo kale weeraro duqaymo ah kuwaasoo gallaaftay nolosha saraakiil iyo askar ka tirsan duulaanka shisheeyaha ee lagu soo qaaday soomaaliya
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaynoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxay ciidamada saynad yuhuudu ka geysteen duqin aad u xooggan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku shahideen ka badan siddeed ruux oo afar ka mid deeyiin carruur yaryar halkae dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan duqayntan ayaana waxay si gaar uga dhacday guri ay degan yihiin dad shacabba oo ku yaala xaafadda sheekh naasir ee waqooyiga magaalada xerada shaabuur ayay sidoo kale ciidamada saynad yuhuuda ka geysteen duqayn kale oo aad u xooggan waxaana duqayntaa ku shahiday dad fara badan oo shacab rayd ah halkae dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u badan xasuuqa aad u daran oo ay ciidanka yuhuudu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudu geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahideen in ka badan labaatan toddoba ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan siddeetan iyo lix ruux oo kale sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza kooxda r s f ayaa burburisay masaajid iyo xarumo kaloo lagu barto qur-aanka kariimka maleeshaadka loogu yeera dacmu saric ama r s f ee dagaalka adag kula jira xukuumadda suudan ayaa waxay muddooyinkii dambe ku kacayeen xadgudubyo ka dhan ah goobaha ay dadka ku cibaadaystaan iyo xarumaha lagu barto qur-aanka kariimka wararka ayaa waxay sheegayeen maleeshaadkan ay burburin xoogan kula kaceen masaajid iyo maraakiis lagu barto qur-aanka kariimka oo ku yaala qaar ka mid ah gobollada suudan ilaa wareedyo ku sugan gudaha suudan ayaa xaqiijiyey in masaajida la beegsaday ay ku yaalaan caasimadda khartuum wilaayada aljaziira magaalada umudarmaan iyo goobo kaloo ka mid ah daarfuur sida uu ka dhawaajiyey aadam zakariya guddoomiyaha u qaafta waqooyiga daarfuur toban ka mid ah masaajida magaalada faashil ayay burburiyeen halka kuwo kaloo badan oo ka mid ahna aanba lagu tukan waxaana intaa reerin ay gurteen qalabkii ay masaajida ku shaqaynayeen dhanka kale sheekh aadam daawud oo waa maamulaha maraakista qur-aanka kariimka ee faashir ayaa sheegay in saddex markas oo ah kuwa lagu barto qur-aanka kariimka ay duqimo ka geysteen kooxda r s f kooxdan ayaa u muuqata mid beegsanaysa wax walba ummadda ka dhexeeya islamarkaana aan u aaba yeelin naf iyo hantiba horey waxaa kooxdan loogu eedeeyay kufsiyo badan oo ay ka geysteen suudan tan iyo intii uu dagaalka socdo dibadbaxyo ballaaran ayaa waxay ka dhaceen qaar ka mid ah waddamada reer galbeedka kuwaasoo lagu dalbanaya in loo joojiyo duqeymaha yuhuuddu ka wado khaza iyo lubnaan dalal badan oo dhaca qaaradda yurub ayaa waxay maalintii shalay martigeliyeen banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dagaalka gardarada ee uu maamulka gumaystaha yuhuuddu ka wado qidaaca khaza iyo weliba dalka lubnaan magaalada london dibadbaxyo ka dhacay waxaa ka qayb qaatay tobannaan kun oo ruux kuwaasoo dhammaantooda ku baaqaya in la joojiyo xasuuqa yuhuuddu ka wado khaza iyo lubnaan in ka badan kun qof ayaa sidoo kale iskugu soo baxay meel u dhow xarunta tareenada ee ku taala magaalada barliin say u cambaarayaan duqeymaha yuhuuddu ka wado khaza muddo saddex iyo toban bilood oo xidhiidh ah iyo inay garab istaagu muujiyaan shacabka reer falastiin sidoo kale shacab ka caraysan xasuuqa aan loo meeldaynay yuhuuddu ka wado khaza ayaa waxay iskugu soo baxeen magaalada stockholm ee caasimadda dalka sweden waxayna dalbanayeen saynada ee joojiso xasuuqay ka wado marinka khaza iyo lubnaan isla markaana ay ogolaato xabad joojinta bartamaha magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska ayaa sidoo kale lagu qabtay dibadbaxyo ballaaran mudaaharaadayaashuna waxay xireen isku socodka waddooyinka si ay u taageeraan dadka falastiiniyiinta isla markaana ay u cambaarayaan duqeymaha yuhuuddu ay ka wado khaza iyo lubnaan xukuumadda beijin ayaa ku dhawaaqday in xeebaha soomaaliya ay u soo dirayso maraakiib dagaal dowlada badan oo dhaca caalamka ayaa waxay u xusul duubanayaan boobka khayraadka ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxayna doonayeen inay la wareegaan goobaha istiraatiijiga dalkana uu noqdo waddan la gumaysto dowladda shiina ayaa waxay sheegtay in xeebaha soomaaliya u soo dirayso mid ka mid a maraakiibta dagaalka iyadoona sheegtay inay u soo diraysa maraakiibta si ay xeebaha soomaaliya uga ilaaliyaan waxay ugu yeedheen burcadbadeed taliyaha maraakiibta ciidamada shiinaha ayaa tilmaamay in ciidamadiisay u diyaargaroobeen howlgal dheer oo ay ka fulinayaan soomaaliya kaasoo ay qayb kaga noqonayaan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga xeebaha waddanka iyagoona huwan halkudhigga la dagaalanka burcadbadeeda marka laga soo tago marmarsida uu shiin uu sheegay inay ciidamo ugu soo dirayaan xeebaha soomaaliya waxaa dhanka kale ku hoos duugan ujeeddooyin qarsoon oo lagu doonayo in lagu gurto kaluunka ceegaagan baddeena ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa xadgudubyo ka geystay deegaano badan oo dhacadaanta galbeed ee dhulka la haysto ee falastiin iskoorimaadyo aad u xoogan ayaa waxay saacadyana soo dhaafay ka dhaceen magaalada bitilaxam ee daanta galbeed waxaana halkaas ku fara saaray kooxda waciska caabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidamada soo duulayaasha yuhuudda iyadoona iskoorimaadyadan ay yimaadeen ka gadaal markii ay ciidamada saynad yuhuudda xoog ku soo galeen magaalada islamarkaana isku dayeen dhibaataynta dadka shacabka ah waxayna burburiyeen guryo badan oo dadka danyartaa leeyihiin balse waxaa iyagana xadgudubkooda ka xisaabiyey dhallinyarada falastiiniyiinta ee qoriga u qaatay si ay shacabkooda u difaacaan ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale maanta oo keliya muddo laba goora weerar xoogugalla ku qaadeen xerada alfuur ee ku taala magaalada alkhaliil ee dhacda koonfurta daanta galbeed waxayna halkaasi ka geysteen howlgal ay ku xirxidheen dhallinyarada falastiiniyiinta ciidamada saynad yuhuudda ayaa waxay labadii maalmood ee lasoo dhaafay deegaanada daanta galbeed weerar ay ka geysteen waxay ku qafaasheen wax ka badan labaatan ruux oo iskugu jira dumar carruur iyo dhallinyaro kuwaasoo iminka xadgudubyo kala duwan ku maraya xabsiyada dulmiga badan ee ciidamada saynad yuhuudda ugu dambayntii iyadoo wax ka yar afartan iyo siddeed saacadood ay ka harsan yihiin doorashooyinka madaxtinimeed dalka maraykanka ayay musharaxiinta labada xisbi ku jiraan ololihii ugu dambeeyey doorashadooda donald trump iyo kamaala harse ayaa wada socdaalkii ugu dambeeyey ku marayaan kontonka gobol ee uu dalka maraykanka ka kooban yahay warbaahinta maxalliga ayaa soo warinaysa in tartanka u dhexeeya labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay isku dhow yihiin waxaana adag in la saadaaliyo ciddii ay guusha raaci doonto labada musharax ayaa xooga saaraya toddobada gobol ee loogu yeero derbiga adag waana gobollada go'aamiya cidda ku guulaysanaysa doorashooyinka dalka maraykanka doorashadan oo dhici doonta talaadada soo socota ayaa lagu sheegay midii ugu aadkeed ee maraykanka soo marta afartankii sane ee lasoo dhaafay haddii uu taran mar kale dib u soo laabta ayaana wuxuu noqon doonaa madaxweynihii saddexaad oo amerikan oo dib ugu soo laabta aqalka cad waxaana ka horeeyey laba madaxweyne oo keliya wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag maantay guutooyinka madaafiicda ee xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay weerar culus oo madaafiic loo adeegsaday ku qaadeen hoyga shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya waa xerada xalane ee magaalada muqdisho waxaana duqayntani ka dhashay khasaaro xooggan oo soo gaaray qaramada midoobey iyo sidoo kale shisheeyaha kala duwan ee ku sugan xeradaasi haddaba dhinacadan ayaa maanta waxaa si aad ah looga hadalhayay magaalada muqdisho iyadoona in badan oo ka mid a bulshada ay soo dhoweeyeen nabadoon axmed maxamed guuleed fartaag waa afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee banaadir wuxuu inooga waramay sida ay dhacdadani u arkaan ilaahay baan uga mahad celinaynaa maaragtay u hirgeliyey mujaahidiinta inay xalano duqeeyaan oo gaalo badani ku baqbaqtiyo waxna ku dhaawacmaan taaniyan waxaan u hambalyaynaynaa mujaahidiintii maaragtay dagaalkaa furisay oo maaragtay madaaficda ku garaacday xalane oo saldhiggii gaalada u weynaa ah ayaan u mahad celinaynaa ilaahay u suurtogeliyo noo suurtogeliyeyna waa u mahad celinaynaa gaaladana hadde waxaan u sheegaynaa inaysan maaragtay xashan gurguurta iyo nimanka ridada ah oo dabadhilisyada aysan dalka iyo dadka matelin arrintooda waxay uun ku egtay inay wax idiin soo jaajuusaan marka ha ku ajarmin inaan leedahay maraykan iyo wixii gaalaha oo dhan oo xalana jooga ama dalka soomaaliya meelo badan ka jooga nimankaasi dal iyo dad ma matelaan kolkuu dadkuu leeyahay haddee laysuu raayahay matala oo dalkiisa matala u diriraya gumaysi soomaaliya horey u diiday gaalo badan baa kusoo duushay maraykan hadda hor waxaa jirtay soddon iyo saddex dowladood adiga ada hogaaminaya inaa kusoo duushay waana haddee lakure waa ka hulecsay marka bal markii dal laga leeyahay maraykankaan u sheegayaane dadka dalka matala ama dowladdii ka jirtaa lagala xariiraa nin cuno jaajuus oo daba dhilifa waxaase gurguurtee wixii la mida lagala xariiro maaragtay ha ku ajarminina waxaan is leedahay sidii afghanistaan baa markii maal badan iyo naf badan aad ku weydaan ayaad ka huleeli doontaan inta goorigoor tahay iskaga baxa xalana idinku marihidin muqdishona marihidin haddii kale qabuurihiinaa ku badanaya iyo baktigiina saasaan maraykankana leedahay intaasaan u aragnaa waana hambalyo arrin mudan waa arrin ilaahay looga mahad celiyo mujaahidiintii looga mahad celiyo intii soo abaabushay oo maaragtay maal iyo maskaxba ku bixisay ayaa ku mahadsan saasaan leenaha saasaan u aragnaa waayahay ee duqeyntan waxay ku soo aaday xilli dhowaan xerada xalana uu si dhow maaleysi ah ku yimid ee madaxa amaba sidoo kale agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka maraykanka duqeyntan fariin noocey ah ayay faraysaa baad is leedahay waa digniin weyn oo haddii laysuu ron yahay gaaladan kusii jeeda qaas ahaan maraykanka inuu hadda dhuundhuumanaya nin hadda dhuundhuumanaya waxay muuqanaysaa inuusan tabar weynba hayn meesha oo ku hayn oo uu ajaran yaho ku dhunsan yahay xataa duguurtaha laftigiisa iyo wixii la mida barar bay duqaynta inta ka cararaan xalana loo hoyaado xalana ay ku hoydaan kana fartii digniin xoog badan oo hadda gaalada ku wajahan weeye maaragtay dadka shacabkaana aan leedahay iyo wixii maaragtay xasan gurguurta raacsan waad ujeedaan xaruntii u weynayd oo saldhiga u weynayd baa lagu duqeeyey oo maanta baktiga iyo dhaawacyada ka daldalanayeen ha ku ajarmina haddee laysuu roon yahay dalkiina gaalada ka difaacda dal kale marihidine gumaysi la diidaan la arki jira dad gumaysi doonaya maanta ka hor lama arag waxaan maqlayna etoobiya iyo haasaa waxaasaan rabnaa ummadda soomaaliyeedna saasaan uga digayaa fartiintaana macno weyn bay xambaarsan tahay maadaama maaragtay baktiga waxaa ka daran macnawiyaadka eshii saldhig ahayd oo dayaarada iyo wax walba iyo lagu ilaalinaya haddii la duqeeyo maantay ay baktiga ka baaburaysteen darbaaxa ku taal weeye darbaaxa xidloo ku dhacday weeye maraykan oo uu ku waayo aragnimo qaadanayo hadduu aqli leeyahay waxayna ognahay in xerada xalani ay tahay goobta waardiyaha ugu badan maanta shisheeyaha ay ka hayaan sidoo kalena qeybo ka mida magaalada muqdisho xeendaabyadeeda ay ka waardiiyeen ciidanka dowladda federaalka sidaasu ay tahayna waxaa maantay lagu laayay qaar ka mid ah shaqaalaha u n-ka iyo ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha soomaaliya kusoo duulay haddaba xalane oo sidaasi loo waardiyeeyo ayay sidaasi wax uga dhacayaan amniga magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaan dareemaynay inuu aada u sii xumaanayo oo qeybo ka mid ah weeraro toosa ciidanka mujaahidiinta ay ka fulinayeen sidoo kalena ciidanka federaalka dhexdooda ay isku dirirayeen xaaladaasi iyadoo ay jirto ma u suuroobi kartaa baad is leedahay xasan sheekh maxamuud damciisa ah in uu doorasho qof iyo cod qabto ha ka yaabi uma suuroobi karto doorasho qof iyo coda inuu ku qabto oo tago ku helo dhirku intuu u jirayo haddee laykuuraya u jirta maaragtay xasan gurguurta waa nimaan damiir lahayn waa nimaan bal matelin waa nimaan dad matelin waa nimaan diin lahayn oo kaafir ilaahay ka furta ah weeye inuusan maaragtay dal iyo dad inuusan matelin waxaa ka mida waa ninkii jigjiga inta taga yidhi dal etoobiya weeye dadkuna gumaysuga kuma jiro waa ninka hadda maaragtay leh etoobiya bad waa u ogol lahay laakiin dowladda dhexe inay saxiixdo weeye ninkaas ummadda waan uga digaynaa mana u suurtoobi mayso dabadhilif naxunoo liita oo iimaanlaawa diinlaawaa weeye nabadoon fartaag afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee banaadir oo bogaadinayay duqeyntii maanta xerada xalane lagu qaaday ayuu kaasi ahaa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka waxay noo soo jeedinayaa doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور maxaa keena caabuqa ku dhaca ganaca آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده pancreatitis أما عابق كدع جناعة is an inflammatory process in which the pancreatic enzymes become active before they reach to the duodenum معناه waxa waaye macnaha een, ganaca sidiisaba anatomy ahaan wuxuu ku yaalaa waa xibin yar oo muhiima waxayna ku taallaa caloosha caloosha gadaasheeday ku taalla retroperitoneum waaye waa xibin marka aad iyo aad muhiim u ah waa xibinta soo daysa dhacaamada loo yaqaano insuliinka glycogenka kuwaasoo maamula sokorta jirka waxay kaloo ka qayb qaataan enzyamyada ugu badan oo burburiya cuntada khaasatan kuwa la yidhaahdo libase protes amyles way badan yihiin xibinta ayada marka haddii ku dhaco cudur uu ku dhaco ama caabuq uu ku dhaco eh, waxaa loo kala saaraa labo mid waxaa la yidhahda waa acute pancreatitis midna waa chronic waa mid macnaha muddo yar qofka haayay iyo mid ku daahay qofka waxyaalaha cudurkan keeno oo inuu qofka cudurkan ku dhaco waxaa kamid ah qofka oo cabo drugska noocyadiisa kala duwan sida khamriga iyo haddii bilary systemka systemka asaga uu galo dhagax dhuumihii uu ku bixinayay dhacaanka enzymada hadduu dhagax xiro kadibna bak- bankriiska dhexdiisa iyo wuxuu ku noqonayaa active meeshii laga rabay inuu ku shaqeeyo duodenumka dhexdiisa ama midhicirka qaybtiisa hore inuu ku sha- dhex shaqeeyo kuna burburiyo waxyaalaha dufanka ah meeshii laga rabay maadaama ay ka xirmata wadadii dhacaankii wuxuu ku shaqaynayaa tuubooyinka qaadayay kadibna dhibaato keenaya Een, calaamadaha qofka lagu garanaya waxaa kamid ah abdominal pain xanuun oo urku jirta ah khaasatan inta ku wareegsan beltlike pain oo ah xudunta iyo inta ku wareegsan waxaa kaloo la arkayaa nausea and vomiting mar walba cunto afka saara ah haddii qofka la baaro ama la fiirsana waxaa lagu arkayaa indhihiisa waxaa lagu arki karaa jaalle ama jondes qandho wuu leeyahay naqasuu ku dhago waalna uu leeyahay caloosha haddaad taabata ama bogga waxbaa soo taagan kuusan saxarays haddaad fiirsan waa dufan saxarada macnada waxaa waaye xibintan waa stathareya dhacaamadan meesha ku xirmay yaa burburin jiray saas lada way maqan yihiin sidii usoo gudbaysaa marka Eh, waxaa kaloo arkaya qofkii eh, qofkii oo dhammaaday ama naxiif noqday sababta waxay tahay cunto ma cunaya qofka waxyaalaha marka lagu baaro waxaa kamid ah clinical picture calaamada hadda aan soo sheegay pancreatic function test ama enzymyada in la baaro pancreaska ulaa sida libase iyo amylase eh, radiography waa la isticmaalaa sida mri endoscopic retrograde oo loo yaqaano coloniopancreatography waa la isticmaalaa fecal testna waa la isticmaala saxarada in la fiirsho ee cudurkan markii la rabo in la daaweeyo laba mid muu noqdaa pharmacotherapy in lagu daaweeyo daawada caadiga oo fa- isbitaalada taallo marna waa surgical intervention ah waa in wax looga qabto qalitaan oo ah pancreatectomy in la sameeyo la saaro Ee, talooyinka la siinaya dadka waxay tahay inay horta miisaanka iska dhimaan inay joojiyaan daroogooyinka noocyadooda oo dhan waayo waa waxyaalaha u badan oo keeno waayo marka la fiirina kooska in la la joojiyo daawada la iska isticmaalayo sida antibiotic qaar waxaa jira qofka aan loo qorin sabab la-aan iska cuna inay joojiyaan inay joojiyaan cuntada gasacaysan ama sajalaysan oo dibadda laga keeno ay ku bedelaan cuntada wadankooda ka baxdo xuubka leh inay isticmaalaan dufan yar oo inay yareeyaan dufanka cuntada ay ku darsanayaan Eh, inay almiito isticmaalaan dadka si joogto ah intaas hadday sameeyaan insha allahu tacaala Eh, waxaa kaloo jirto maadaama uu yahay ganacu xibin qaali ah saan sheegnay dad badanna ay maanta garinin inay check-up isku sameeyaan ay la socdaan isbitaalada ay imaadaan ay lixda bilood kasta ay iska fiiriyaan xaalkiisa meeloo maraayo aad iyo aad u mahadsantii wasalaamu calaykum
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
waa hagaag shan iyo labaatan haweenah ayaa waxa ay ka qalin jebiyeen machadka taajul waqaar faraciisa degmada saakow ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadii lagu soo gunaanadaya waxaa inooga qayb galay wariyaheena maxamed sheekh warbixintan ayuun inooga diyaariyey حمدنا الله في فرح منانا المبهج حلا وفضل الله غطانا وصار لروضنا ظلا بشائر بالهنا ختمت حياة سعيها اكتملا رفيقة دربي وها أختي تحثني نرقب الظلة
subaxnimadii maalintii khamiista aynu soo dhaafnay taariikhda hijiradana ku beegnay siddeed iyo labaatanka bishii dhammaatay ee rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kalena ku aadaneyd koob iyo soddonka bisha oktoobar sannada laba kun afar iyo labaatanka waxaa u qalab qaatay munaasabad ballaaran oo si heer saraha loo soo agaasimay oo ka dhacaysay degmada sa'kow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo ku saabsanayd xaflad lagu maamuusayay arday gabdho ah oo bartay qur-aanka kariimka iyo xifdigiisa sidoo kalena kor ka xifdiyey qaar ka mid a mutuunta tajwiidka oo ah kuwa barashadooda muhiim tahay ardaydan ayaa wax ka barta macadka taajul waqaar lita'hiiri alxufaad oo faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab
تاج من النور المطهر فوق هامتهم يلوح وبسر معدنهم وطهرهم إلى الخلق يبوح يا للوقار يا
xafladan ayaa ka dhacday howl si weyn loo qurxiyey siday ii sheegeen qaar ka mid a dadkii qabanqaabinayay munaasabadan quruxda badan waxay qaadatay diyaarinteeda maalmo xidhiir ah waana mid cadaynaysa in juhdi ama dadaal ballaarana geliyay xafladan oo aan looga hakran iyadoona xafladda la keenay raashiin nooc weliba leh oo isugu jira kuwa dalkeena soomaaliya ka soo baxa iyo kuwa inooga yimaada dalka dibaddiisa markaad gudaha u soo gasho howlka waxaa indhahaaga soo qabanaya ardayda munaasabadda loo qabtay kuwaasoo sitay dhammaantooda darees isku mid ah oo waafaqsan shareecada islaamka mana jirto wax buuq ah amase waxaan ah oo ka dhacaya howlka xafladda sida in badan aan ku aragno ama aan ku maqalno meelaha ay dalka ka joogaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan intaan ka soo qaybgalay muddooyinkii tegay maarkiin munaasabad ceenkan ah
يا للوقار على محياهم وعطر الآي في الكون يفوح تاج الوقار
munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaa uddiin odayaasha dhaqanka waxgarad mucalimiin waalidiin arday iyo mas-uuliyiin ka socota jamciyadda qur-aanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo goobjoog ahaa munaasabadda xafladdan waxaa agaasinkeeda iyo iskudibridkeedbu lahaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ardayda munaasabadda loo qabtay waxay tiradooda gaaraysay shan iyo labaatan gabdhood sidoo kale ardayda ayaa laga qaaday imtixaan iyagoona la siiyey ijaasaad ka markhaati kacaya ama muujinaya inay barteen kalaamka allah casa wajalla duruustay qaateen ardayda madashana lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah matnu shaadimiya taysiir axkaamu tajwiid tuxfatu ladfaal matnu aljazariya ugu horrayn waxaa xafladda lagu daafuray aayadaha qur-aan kariimka qoolkaa leh waxaana akhrisay ardayd lagu magacaabo caaisha cabdirasaaq oo ah gabadha ugu da'da yar ee gabdhaha ka qalinjibiyey macadka taajul waqaar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ويفيض البشر لسيدة داعية للحق صغيرة نهلت من نبع الآيات خيرا وعلوما موفورة زدها يا رحمن ثباتا واجعلها للدين نصيرة واجعلها للدين نصيرة sidoo kale ardayaad lagu magacaabo xafso maxamed oo iyaduna ka mid ah ardayda wax ka barata macadka taajul waqaar ee munaasabadda loo qabtay ayaa goobta xafladda ka jeedisay khudbad qiimo badan oo ka hadlaysa fadliga uu leeyahay in la akhriyo qur-aanka kariimka iyo cidda xambaarsan أيها الضيوف الكرام من المعلمين والمعلمات ومسؤولي المحافظة بدءا من والي المحافظة ووصولا إلى مسؤول مكتب الدعوة في المحافظة وإلى لجنة الإشراف في جمعية القرآن وجميع الحاضرين من العلماء الأفاضل والنقباء والوالدين أحييكم جميعا بتحية هي أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك وأرجو بها من الله الأجر والمغفرة ألا وهي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الضيوف الكرام نبارك سعيكم ونفخر بحضوركم دعوناكم فأجبتم دعاءنا واتضفناكم فقبلتم ضيافتنا فرغم ضعف جاهزيتنا وقلة بضاعتنا إلا أننا نعلم يقينا أنكم تقيلون عثراتنا وتعفون خللنا لأنكم أهل الشرف والكرم فأهلا ومرحبا أيها الضيوف بأيد مفتوحة وقلوب مسرورة فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا ولا أنسى أن نقدم خالص الشكر والعرفان بإذاعة الإسلامية إذاعة الفرقان منبع الدعوة والخير وميدان الصدق والحقائق أقول لها لقد سددت ثغرا لولاك كان مسقوبا ودفعت شرا لولاك كان منتشرا ونشرت خيرا لولاك كان محروما فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا والآن أنتقل إلى نحو خطبة تتعلق في فضل تلاوة القرآن وحملته فيا إخوة الإسلام ويا حضور حفلنا الكريم اعلموا أن غاية ما يسعى إليه المؤمن أن ينال الكرامة والفضل عند ربه وأن يحظى بالأجر العظيم ليكون من الفائزين وقد أرشدنا المولى سبحانه إلى طرق الخيرات والتنافس بالطاعات ومن أعظمها الإقبال على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا قال عز من قائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كرامة أهل القرآن وفضل قراءته وتعلمه وتعليمه في أحاديث كثيرة منها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها تحبيرا وسترقى درجات جنان تلبسنا حللا وحريرا بسم الله سأروي حلما كالطيف بدا لي مستورا فالحمد إلهي يا واسع يا من تأب الخير كبيرا والدك وأمك قد جهدوا يسعون بأن تلقى حبورا يا ربي mudiiradda ama maamulaha maacadka taajul waqaar faraciisa degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe oo lagu magacaabo umaacisha ayaa marka hore soo dhoweysay marti sharafkii kasoo qaybgashay xafladda iyadoona warbixin faahfaahsan ka bixisay ardayda ka takharujtay macadka tiradooda duruustii ay soo qaateen intii ay waxbarashada ku guda jireen iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray macadka taajul waqaar faraciisa degmada saakow awalan alla subxaana watacaala ayaa mahad iska leh mahad dhammaanteed aan la soo koobi karin mahad alle kadib martida meesha iskugu imaada dhammaantood sharafta leh way mahadsan yihiin ayagana waxaan leeyahay marxaban marxaban soo dhowaada gacmo furan kusoo dhowaada macadka waadna ku mahadsan tihiin ajiibitaankaadadna soo ajiibteen ee munaasabadan gabdhahanaga aad nagala qayb qaadanaysaan qur-aankan xifdiyeen waad ku mahadsan tihiin martida dhammaanteed munaasabadaan iskugu imaana waxay tahay arday qur-aankii xafideen kalaamu rabbilcaalamiina xifdiyeen shahaado ku qaadanayo iyo arday kaleeto qiraa'aadkii kitaabada qiraa'aadka inta ugu mahansaneed qaar ka barteen sida matnu shaadibiya dhameeyeen mutuuntii jazariga sidoo kaleeto taysiir axkaamu tajwiid tuxfatul atfaal iyo matnul jazariya intaba waxay ku qaadanayaan ijaazo ardayda marka waxay iskugu jiraan ilaa labo qaybood qaybta koowaad waa qayb qur-aankii soo xafiday mutuuntii tajwiidkana soo qaadatay intii ugu muhiimsaneed sida taysiir axkaamu tajwiid tuxfatul atfaal iyo matnul jazariya matnu shaadibiyana hal fadhi ooga baxay kitaabka shaadibiga ah iyo saddexdaas kitaab oo tajwiidka ah ardayda kaleet waxay yihiin ayagana laba kitaab oo tajwiidka soo qaateen sida taysiir axkaamu tajwiid matnu tuxfatil atfaal qur-aankiina imtixaankiisa ku guuleysteen oo ku qaadanayo shahaado taxfiid ardayda shahaadada taxfiidka qaadanaysa waxay gaarayaan ayagana ilaa toban iyo toddoba arday intaas kadib wakhtiga madrasada la furo waxay ahayd shanta rabiicul awal kun afar boqol afartii saddexdii hijriga madrasada koodii markaan furaynay waxaan ku bilaabay xaafadda dhowr iyo toban arday ayaan xaafadda ugu bilaabay ay ka mid yihiin ilaa lix iyo toban arday ayay ahaayeen maalinta jamcadii khamiista ayaan dhigi jirnay oo shanta beri maana dhigaynin maalinta jamcadii khamiista ayaan dhigaynay muddo laba sana ayaana xaafadda ku dhigayay markaas kadib wilaayada ayaa waxayna siisa boos madrasada marka waxyaalaha ka hergalay waxaa ka mid ah ardadan hadda aad arkaysaan oo iskugu jiro qaar shahaado qur'aan qaadanayo iyo ijaazaad laba kitaab iyo qaar saddex kitaab oo ta- een, tajwiidka qaadanaya ijaaza ku qaadanayo taysiir laga soo bilaabo ilaa matnul jazariya iyo kitaabkii shaadibiga hal fadhi ooga baxeen sideed arday ayaa hal fadhi ooga baxday ilaahay ayaanu ku mahadsan alxamdu lilah الجنان حلا فشكرا منا يا أهلا غدوا في دربنا الأمل ويا أمجاد نشكرك فمعك عزمنا احتفل فمعك intii ay socotay munaasabadda waxaa ka hadlay malaaq biyey malaaq axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macalin weyne sidoo kalena ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe isagoona sheegay in xilliyadii hore aysan dhici jirin xaflado ceenkaan ah oo lagu weynayo kalaamka allah casa wajalla isagoona ugu dambeyntii la dardaarmay ardayda waxaa maanta aan aada ugu faraxsanahay xafladan aan u fadhino ma jiri jirin waagihii hore xarakada intayna imaanin ka hor xaflado loo dhigo qur-aanka kariimka lagu weyneynayo xaflado way jiri jireen iskuulaadka la dhigo ma jirin xaflad inta la dhigo ee dadka qur-aanka xifdiyey loo dhigayo waa nicmo ilaahay na siiyey oon maanta aan soo gaarnay ma soo gaarin gabdhahan maanta inta fadhiya waalidiintooda ma soo gaarin nicmadan ay haystaan waxaan leeyahay nicmadan ilaahay idin soo gaarsiiyey marka hore ilaahay ugu mahadiya marka labaadna waxay laydin baray waxaa la rabaa sheyga haddii la barto in la akriyo keliya maana in lagu camal falo laguna dhaqmo qofka haddii diinta uu barto kuna dhaqmo isagana wuu is anfacaya aakhriyo adduunyo bulshadana waa anfacaya laakiin waan bartay haddana waan isaga tegey aakhirana waa la isweydiin doonaa waktiga la idin geliyey ee macalinka hadduu ahay iyo waalidiintii iyo walaayadii intaba haddii haddii waktigii aad beerdaraysaan waxaad ogaanaysaan waa la idin weydiin doonaa maalin aan maanta ahayn intii ay socotay xafladda martidii ka hadashay waxaa ka mid ah sheekh aburuqiyah oo ka socday jimciyadda qur-aanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan runtii xusud mudan qiyaadat alxaraka oo leyla nahaar u taagan alcinaaya bikitaab illaah waxaan leeyahay allaha ilaaliyo allaha xifdiyo ilaahay subxaanahu watacaala xusnu lkhaatimana allaha siiyo waxaa kaloo xusud mudan maktabu dacwa isagana hadduu yahay madka caamka ah iyo madka wilaayaadka dhammaantooda waxaan leeyahay jazaahum allah khayr aljazaa saas oo kaleete wulaada wilaayaadka dhammaantooda oo leyla nahaar iyakana u taagan saasaan leeyahay walaalaha huquurta ku jiraan oo runtii sababtooda masaajida looga dukada waxaan leeyahay iyakana jazaahum allah khayr aljazaa wala- wajcala jannat allahi mathwaahum aan leeyahay أيام خير قد مضت بنعيمها ذاك النعيم كتاب رب نيرا نورا يضيء القلب لا نشقى munaasabadan ayaa ku soo idlaatay jawi qurxoon iyadoo sidaan horeyba u soo sheegay cad iyo caano goobta lagu cunay waxaa xusid mudan oo nagu maqaalo ah in dhegaystayaashan aan usoo gudbin doono bandhig xiiso badan oo ay sameeyeen ardayda loo qabtay xafladda shahaadooyinkii la siiyey iyo qaar ka mid ah waalidiinta ardaydooda ka takharujtay macadka taajul waqaar oo aan la yeelanay waraysiyo kala duwan iyo sidoo kale codadka martida oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka toddobaadlaha ee waxbarashada ee soo gala maalin weliba oo khamiis ah insha allah فالحمد للمولى أتم بفضله قد تم موسم غيثنا وتألقا ثبت إلهي ثم سدد سعيهم وتقبل اللهم جهدا صادقا وتقبل اللهم جهدا صادقا waa hagaag safiirka dowladda federaalka ee dalka itoobiya ahna wakiilka joogtada ah ee midowda afrika cabdulaahi maxamed warfa ayaa wuxuu sheegay in caqabadda ugu weyn ee wajahaya duulaanka afrikaanta ee soomaaliya uu yahay caqabad dhaqaale wuxuu tilmaamay in shan iyo tobanka bishan golaha ammaanka loo gudbin doono qorshe la xiriira maalgelinta duulaanka ciidamada shisheeye haddii uu qorshahaasi meelmari waayana ay raadin doonaan qaabab kale oo lagu maalgelinayo duulaanka ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya
dabcan run waaye waa wan caqabadaha ugu weyn ee hortaagan bay ka mid tahay mishinka waxaan anaga soo jeedinay oo ugu habboon waxaa weeye qodobka hore laiskugu raacay oo ah resolutionkii u n security councilka oo dhigaya labi- labiyo to- twenty seven nineteenka oo in u n assisted contributionka loo isticmaalo in howlgallada cusub ee midowda eh, africa ay u xil saaraysa new missionka in laga maalgeliyo oo kharashaad ku baxaya waxoo dhan qo- qodobkaas isaga ah taas weli en, eh, midowda africa isku wada raacay waxaa loo gudbinayaa u n security councilka shan iyo tobanka bishan november marka waxaan rajaynaynaa in oo uu kasoo bixi doono ogolaasho haddii marka taasi dhici weydo waa in lagu fikira optionno kale oo option b iyo iyo c oo kale aan- aan dowladda dowladaha midooda africa iyo international partners iyo oo dhan ay ka wada shaqayn doonaan فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyeed ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan siyaasiga faarax macalin oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka kenya ayaa wuxuu tilmaamay inay itoobiya kala tegayso xilligan waxa isku hayana ay yihiin reer galbeedka iyo sidoo kale damaca ah la wareegitaanka badda soomaaliya waa kan faarax macalin horta etoobiya way burburtay Ethiopia. wayna kala tagtay reer galbeed iyo dad baa isku dayay inay wixii ay celceliyaan cid kastana way isku tashatay tigray way isku tashatay dagaal bay gashay waxaa laga adkaaday laakiin heshi- waddankana way la heshiisay dalkooda inay iga haystaan wax ugu tegi kara male amxaara dagaal bay qaaday dalkoodii bay ka sifeynayaan dadkii abi iyo oromadii abi bay ka hor imaadeen sidiis lamid way ka sifeynayaan qolihii kale oo banishangul iyo maarata gumuz iyo maarata iyagana dhibkooda ma yaro meesha keli oo laysku haysto oo reer ba-owyaa kule laleeyahay waa gobolka soomaalida cid laheba ma jirta kuwii kale Amha- amaara region amxaraa leh tigraay region Tigri- tigraay baa leh oromo region oromaa leh dhabuub nimankii la oran jiray iyo southern maxay ahayd nationalities la oran jiray isdhaamadii iyagii baa leh ninkaas soo kala bixeen oo isdhaamada ay gooni gobol loo, loo siiyey midna midna nin kasta uu sheeganayo remnantskii soo hara- haraadigii manelkh iyo maxay ahayd xayle salaas iyo dergigii iyo ay oo kula jiraan oo annagana annagaaba le ay gurahayaan waa dhulka soomaalida ay leedahay sida laga arkay weeyaan hadda adiguna isku dhex muuqda muuqato ood iska is ceyrsanayso dhankaas oo kale oo aad arrimaha waaweyn aadan ku xisaabtamayn waktiga hadda la joogo waa wakti iyaga soomaalida go-aan ay gaari lahaayeen horta bay iska saari lahayn iyagoo dhanba Ta hadda waa lagu soo duulay oo dalka baa laga- laga qabsanaya abiina waxaad moodaaba inuu rabay inuu noqdo gobolka intuu ku beero oromo asaga uu wato inuu halkaa gobolka keli uba ka xukuma soomaaliya iyo Addis- Addis Ababa laga saaraya marka warka la isku imaan lahaa kolley etoobiya way kala tegi soomaaliyana gumaysi baa lagu haystay waxa keli oo isku reeba waxa isku haayhaya keli waxaa waaye bad baan soomaali ka qabsanay gobolka soomaalidana annagaa hadda leh annagaa gebigeedaba leh dadka iyo shacabka soomaalina uma baahno anigu waan dadka ku ku qaltamay aybi baan ku jiray berigi hore oo u haystay inuu daacadii beri horeaan ogaaday inuu khaain yahay ilaahay ka furtay oo munaafiq eh meesha ugu dambeysay ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
dhegaystayaal intaas ayaana caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan intii uu socday waxaa igala qayb galay salmaan axmed cabdiraxmaan beder iyo maxamed sheekh cali kan mid la mid ah dhegaystayaal intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa salaamun calaykum العمى